si si waaqiciya loogu ogaado dhibaatada baxsan ee ku habsatay shacabkeenii soomaaliyeed ee usoo qaxay waddamada qarbiga ayaa waxaa lasoo bandhigay gabdho yaryar oo soomaaliyeed oo da-dooda u dhexaysay afar iyo toban sano ilaa toddoba iyo toban sano iyagoo isweydiinayay ama ku hadlayay afkoodii hooyo ee soomaaliga gabdhahaas oo isweydiinayay oo qura magacooda magacooda saddexan iyo magaca waalidiintood meesha ay ku dhashan iyo gobollada ay kasoo jeedaan soomaaliya haddaba jawaabaha ay ka bixiyeen gabdhaha yaryari su-aalaha ay iyagu isweydiinayeen iyo sida ay ugu hadlayeen afkii hooyo ee soomaaliga ayaa maragma doonto waxay u tahay dhibaatada ama ay markhaati cad u tahay dhibaatada baaxadda weyn leh ee hor taagan dowladda soomaaliya u dhalatay ee horkacayaan madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed iyo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharbaarke haddaba waa kuwan gabdhihii yaryaraa oo ku hadlay afkoodii hooyo mahadsan yahay hadeertaana waxaan u baaqayaa ama u yeerayaa yaryar aliyeed oo barnaamij yaroo macaan oo qurxoon noo wada ayaan ugu baaqayaa kusoo dhawaada
bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum magacayga waxaa lagu dhahaa xaliimo cabdulaahi burxan waxaa ku dashay booston hooyo iyo yareerkeedan waxaa ku dasheen soomaaliya doosa maxay ka sheegi kartaa soomaaliya
magacayga waxaa waaye firdowsa dhexmaan sheekh ibraahim soomaaliyaan ku dhashtay soomaaliya waxay ku fiican tahay waddan fiican weeye Um, waxay ku dhaqdaan xoolo iyo beertaan caano waxay kasoo qaataan geelo lo iyo ari iyo waddan oo lacag heestaan weeye iyo waxay ku fiican tahay isku diin isku color iyo isku luqad weeye
yaab hooyo maxay ku saydilayaan
waxay isku dilayaan madaxnimo iyo qabiil
hooyadaya saaro cabdulaahi warfaa waxaa ku dhashay hargeyso aabaheeya cabdulaahi maday gooxan waxaa ku dhashay qarda
hooyadeedana waxay ku dhalatay sh- magaceeda waxaa waaye shibri cabdimaaco buceriino waxay ku dhalatay kismaayo aabahaygana abdiraxmaan sheekh ibraahim sheekh cusmaan wuxuu ku dhalatay gaakacayo
asalaamu calaykum Aan- magacayga waa aamino cabdulaahi no aamino maxamed cabdulaahi warfaa kenya ku dhashay
haddaba dhegaystayaal maamulka cusub ee soomaaliya waxaanu leenahay alfitnatu ashaddu min alqatl sidaa awgeed waxaa ka daran kuwa ku geeriyoonaya ama ku baylohoofsan ama ku baaba'san soomaaliya kuwan ku dhalan rogbaya waddamadan qarbiga waxaanu leenahay dowladda soomaaliyeedna inay iska saarto muhiimad gaara arrintan iyada ah